bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsadyaal hamiin feyla ka dhowaada qodobada warkeen hamiinama idaacadda warsansinhayta weerar weyn oo khasaaro jeysadiya ciidamada gaarka ee koonfur galbeed waybayo ka qaadeen in fariisamo shabaab iyo kala hayeen deegaanka saydheelow ee gobolka baaya dowlada koonfur galbeed ee soomaaliya waybayo ku hadalay weerarka khasaaraga jeysadiya oo ciidan shayo ka qaadeen fariisan shabaaba ganacsatada magaalada baydhabo kulanunku ka hadalay sidii uun ku qayb qaadan lahaayeen gurmadka dadka dhibaataysan weybageeka ku dhiyay magaalada baydhabo xildhibaan maxamed dalhaye sheegay intii dowladda soomaaliya la dareerta xaalada abaareed ee jarta saraakiil amisoongi ee eelbiyoodka furtay gudo eelboorka sadadka biyoon ku dhaansidan xildhibaan cabdifataax geesaya wayba uu sageeka ka dhawaaqay intuu sayey musharaxa surunka barka guddoomiye baarlamaan ee dowladda soomaaliya kulankii oo dhexeeya maamulka jubbaland iyo hay-adda u n d b iyo wayba ku dhiyay magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland akhbaaraadka banaanka dhugunsadayaal waybaa ku mid aha shisheeye badan oo tala siiyahay ciidamada iraaq iyo weliba muranku teegan hanaanka caafimaad ee obamekara
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
markale dhugunsadayaal hamiin bayla hamiinamo khamiisa u jamaanaha galhayda taarigdan iyo ka eedanta shanta bilo koowaad janawari sanadka labada kun tomiyo todobada haanasooy bahayeena qodobadii warkeen oo koobanaan haddana ka dhowaada yoogiyo fisanga weerar culus oo khasaaro jeysadiya ciidamada gaarka ee koonfur galbeed waybayo ka qaadeyna fariisan shabaab iyo kala hayaan deegaanka saydheelow ee gobolka baaya warkaasi koonfur galbeed oo ku hadalay khasaaro ku dhaladay dagaalkaas way baneynhaye faysal laahi xuseen
deegaanka saydheel oo soddon kilomitran jira magaalada baydhabo ee runto gobolka baay iyo ciidamada booliiska gaarka ee koonfur galbeed howlgalyo ka qaadeen fidhiisamooyo kala hayeen miilaasay ururka al-shabaab waa inuu sadhamaray dagaal hogan dagaalkii weliba use ku dhaladay khasaaraha jarta dhimasho dhaawa al-shabaab iyo weliba laku dilay shan qof lama qori oo akii foodhisabiqina way ku furuday taliya ku-xigeenka ciidamada booliiska gaarka ee koonfur galbeed cabdulla isaaq aadan iyo weliba use ku hadlay khasaaraha ay unjaysadeen al-shabaab yaa wali go'aansanay inuu nuqdul qaadna dhibaatada mayleraayo shacabka meelan kahayan taasna ilaahay yaa noo guulay waana mayleraayo hadilni sidiisiinba argahaytan kulle farmiin ma'e indhooyinaka argahaytan meeliyo yaalan walaayo gore gadan walaayo hub emil sheenan ha ku qaadni ha aniyo milu oo ma tudon dhibaayan walni sheegi onon wala indiyaarnay idama sigoona inta baran oo howlgaladaas onon ka tira galni miil kasta iyo rodon iyo ha ka fulyan yaa meel raa indiyaarini idamadii howliya ka fulyan wabillahi tawfiiq haddana sadil fadaay la wala insha Allah waliya ka dilnay shan qof sida argaay tan lamaan tashan sidin miilahan ku tabni gorin waliya ka furnay lama miil kasta iyo rodon adoog rooga ku wajahna inta iska dhaafa sadiid gobol iska dhaaf dhul kasta Soomaaliland meel kasta roon Soomaaliya hobon ku aan dibad milyan ka helaan ka baan insha Allah wasiirka ku-dhigow ka dhangaanaynta tababarada maleeshiyaadka maamulka koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen xasan eele iyo weliba uusa ku hadlay guula iyo hooyan ciidamada booliiska gaarka ee koonfur galbeed oo hamiin iyo maalin iyo howlgalyo ku wadan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya wali maalmo ugu damba bilaawena iniyo iyo dhibaatayaan ummaduun soomaaliyeed gaar ahaan shacabka oo meliyo biyo ku waraabayeen ama xolasha meliyo waraabayan ama baawarta marafada iniyo goodoomiyeen ciidamadan waalay go'aanka dayreena nimankuuna filcaaryaalka meel alla meeliyo ceelalka iyo go'doomiyeen ama shacabka indiidinyin inay biyo ku aroordaan inayo tallaabo ku qaadaan ilaahay idin jeey tallaabadii geeka min korreyta ciidamada geesiyaalka tallaabadii qaadeen walbadana tallaabooyin badan qaadeen insha allah haddana wala rajeena inay tallaabooyin badan kale iyo hor sii qaadaan eed eed aan kama hadnagaan rag hulumaha fuliyi biidnillahi alkariim kuwa badanoo howlgal kama qana jaraan hoolina dadka shireediyo mafuliyayana shacabka kaalan ku qaadadaay shacabka wali ogaadeen nimanku adooga inay baad iyo walkala walban ka dareeran ilaahay idin shay insha Allah taala hoolina safaylan ka dareeran doonta dagaalkan uu isdhamari ciidamada booliska gaarka ee koonfur galbeed ee ururka al-shabaab iyo wali ban la ogayn khasaaraha rasmiga soo kordhay dagaalkan walow maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ku sheegay guulo eedan weyn xildhibaan maxamed dalhaye sheegay iyo wayba uu sheegay intii dowladda soomaaliya la dareerta xaaladda abaareed ee ku jiraan soomaaliya zahro sulaymaan mukhtaar iyo faahfaahinta warkanin hayda maxamed cumar galxa oo ee mudane ku tirsan baarlamaanka cusub ee soomaaliya oo lah ku dooridii deegaanadan koonfur galbeed yamar iswaraysisayaa idaacadda warsan ee magaalada baydhowwe isuku hadalay sida dowladda soomaaliya inkala dareerta arrimo abaaro ee ku teegan soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed saas oo kale dalxa waa isu sheegay in la baahanya in la sameeyo dadaalo qof walba walaa isu awooda inka gargaara dadka siwiin an saamaytay abaaro si fiican ayaan ola soconnaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed inta dhibaatadaas iyo abaartaasi haysata inuu ilaahay ka dulqaado uguna bedelo raxmad caafimaad xambaarsan iyo barwaaqo waana yani imtixaan imtixaankaasna ilaahay ha naga gudbiyo meel kasta anna waa wax waajib laga sugayo in wadanka doorashada la qabto oo wixii markaa dowladnimadaba magaceeda uu ku jiri lahaa ay tahay in la helo dowlad hogaankii mar haddii waktigiisii dhammaaday hay-adihii dowladda iyo baarlamankii iyagana oo tiirarkii waaweynaa ee dowladnimadu ay ku taagnaayeen iyagana loo baahnaa in sidaas oo kale inay dhismaan hadda dowladdu taa salaad ma aha iyo waxa iyada ee wakti lumina iyaday u samaynaysa waa wax waajib qaran ah tanina waa mid rabbi xaggeeda ka timid oo musiibo rabbaani ah taasna ilaahay subxaanahu watacaala ayaa awoodiisa awalba iyada ay ku timid ayaa haddana ay ku xiran tahay in isaga haddana in ummadiisa uu u naxariisto uu rabbi uu ka qaado inta kale waa waxa layskalaba waa dadaal dadaalkana inuu socdo qof weliba runtii intii karaankiisa ah waxa uu ka geysan karo ayaa loo baahan yahay hadday dhibaato dhacdana isnima aha inay dowladdu keliya lagu soo ordo dowladdu waxaa kasii muhiimsan dadka soomaaliya ku abtirsada magaceeda ee ilaahay xoolaha u diibay ee shirkadaha waaweyn iskale ee maalqabeennada ah ee xoolahooda maartay iyagana looga baahan yahay wixii dadka masaakiinta ee dhibaataysan ilaahay ku farad yeelay inay ka bixiyaan iyagana inay sidaas oo kale koonfur galbeed yaa meelo sida wiin unka jaraan abaaro iyo ari maxamed cumar dalxa mar uusuu hadal qaadi koonfur galbeed waana la weydiiyey ogaal haansadii oon ku warhayaan shacabka ku nool gobolka shabeellada hoose marka koonfur galbeed la yidhaahdo gobolka shabeellaha hoosena si gaar ah u tilmaantay gobolka shabeellaha hoose maanta soomaaliya goboladii ee iyada dhaqaale si la yidhaahdo ama barwaaqo ama soomaaliya hodantinimadeeda wax ka sheeg meelaha tusaale loo soo qaadan lahaa ay ka mid tahay gobolkana uu yahay runtii gobol wax weliba ilaahay hodan ooga dhigay sidaa darteeda gobolka ma aanu helin runtii barwaaqadaas iyo khayraadkaas ilaahay ku marnaystay dadkiisa siday ooga munaafacadsan lahaayeen maray dagaallo sokeeye ay ku habsadaan maray iska hor imaadyo aan dhammaanaynin ee jihooyin kala duwan ee iyaga ay ka socdaan ee gobolkaasi lugaha lagula jiro maalin walbana dhiilo aanan dhammaanayn siyaasado iyo amuuro oo mar weliba iyaga marka dadka gobolka ku nool aanan mahadinin intaasoo iyo iyo in kale ayaa gobolka shabeellaha hoose marti u noqday koonfur galbeedna hadda iyadana waa meel u nugul badanaaba iyadana marka sidaas oo kale abaaruhu iyo masaa'ibta kale iyadana sidaas oo kale ay u dhacaan marka dadkaasi marka kolley waa un dad ilaahay ka soko cid kale hadda maanta iyaga i wixii iyaga ay ka manaafacadsan lahaayeen ee khayraadkoodii ahaana aan maanta u suurtagelaynin inay si xor ah oo iyagoo markaasi nabadgelyo ku naaloonayo waxay iyaga ay soo saaran lahaayeen gobolka shabeellada hoose oo ee gobolka saddexaad ee maamulka koonfur galbeed yoway basuubiin meelasay inku jaraana dagaalo iyo haqaadeen ururka al-shabaab iyo saas oo kale dagaal beeleedyo islamarkaasayna ku dhaladaayeen khasaaro inaska jaran dhimishiyo dhaawac saraakiil amisom ee roogaan magaalada baydhabo iyo wayba elbiyoodka fureena gudo eerborka sadadka andhaansadan biyoogasa faysal dhaa xuseen iyo markale faahfaahinta warkaas ninhaya
weliba harunti ciidamada amisom ee magaalada baydhabo hadaguna kugoy eelbiyada hergeleen ciidamada amisom waa ina hadakugoy ku qiibgalay kusimiga madawiinaga maamulka koonfur galbeed waana wasiirka beera iyo waraabka maxamed xasan fiqi iyo wasiirka kudhigowka dhagaancelinta tobabarada maleeshiyaadka xasan xuseen xasan eel iyo saraakiil ku tirsan amisona walina hadagooyo kunkuleed muhiimadda eelka usunley bulshada soomaaliya isuku hadalay kusumiga madawiinaga maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo wasiirka kudhigowka dhagaancelinta tobabarada maleeshiyaadka dowlad gobood koonfur galbeed soomaaliya eelkun biyoogungeeka oo quruxdun badan oo dareero miisku koyna maalmogun dhon ama ama ama belun ka dhawaadba walaal ku shaqeeyay ceelkun dadaa iriidun kuleelka ee jara'san aragaasan labaatan afar saa hamiingigee hanteeginaay sidii kuku shaqeeyey fadeen wali faday dadkaas inay an an mahadnaga anoo magaaga ka hadalaw dadkaasoo marna an hakiina shaqadiyo yo oo kuleelkun i iriidun jaraan iyo labaatan afar saa shaqeeyeen wali lanaa dadkaas eeda an mahadsantiin wali kale eedan ka faraxsannaa yo oo jiilal oo oon ee dhibaato badan ku jarta dalkun ini biyila ku helo biyoogun oo nogodo doonaan biiling isticmaalow haddii yeenagata dhiniga amisom iyo haddii yeenagata dhiniga bulshada iyo haddii yeenagata isbitaalka deriska niile ee intaba insha allahu wali nagada doono ceelkii oo dadka walanqobada u hambalayna keliya farxad baa micnaha micnaha aad iyo aad dhibaatada ka taagan baydhabo oo maamulka koonfur galbeed labadii sitimaan lasoo dhaafay waxaan mashquul aan ku ahayn dad dhibaataysan oo ka imaanayo tuulooyinka oo deegaan naga rabo nololna naga rabay iyo dadkii imaaday oo ayagana cudur biyo wasaqaysan oo cabeen darteed isbitaalka ola jiifa qaarkood hadda aan u wareeji rabno meesha loo yaqaano muxuu ahaa a d c inan joodari intaan u gadnay isan siyari aan rabno halkaas inaan dejinno kadib markii cudur uula buuxsamay isbitaalka isbitaalka biyihiisa marka hore meelahaasaa laga keeni jiray tubooyinkana waa ka hallaabeen waxaan aad ugu faraxsanahay biyahani sida hadda uu noo sheegay wasiirka inay noqon doonaan biyo anfaca isbitaalkan aan u isticmaalno shacabkan isticmaalo eelbiyoodkun iyo ku horgeliyay magaalada baydhabo ee ciidamada amisom iyo wayba wasaakeeday hilo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ku jiran biyare iyo saamay dadkii dunyadu ka dhagan koonfur galbeed soomaaliya kulankan dhexeeya maamulka jubbaland iyo hay-adii bandhibiya weybageeka ku dhiyay magaalada kismaayo daawud usmaan alkhasaal ayaa warkan kismaayo hanin ku dari madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka jubbaland iyo wafdi ka socda hay-adda u n d b oo kulan ku yeeshay magaalada kismaayo ayaa ka wada hadlay dadka ayaa ka wada hadlay dardargelinta horumarka deegaanada jubbaland wafdigana ka soconaya hay-adda u n d b ayaa waxaa hogaaminaya madaxa ku-xigeenka hay-adda u n d b waxaana kulan gaar ah ay kula qaateen madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan kulankani oo ay saxaafada dibajoog ka ahayd ayaa waxaa inta badan diirada lagu saarayay sidii hay-adda u n d b deegaanada jubbaland iga bilaabi lahayd adeegyada horumarinta shirka kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan waxaana hadaladiisii ka mid ahaa horumarinta qaranka oo muddo dheer la waday oo ay jubbaland go-aan mowqif midaysan ka qaadatay oo ka baxday qorshahaas sidaad arkaysaan sagaal iyo labaatankii disembar sanadkii naga dhammaaday madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed axaad islaam warqadaa uu saxiixay kuna socotay ra-iisul wasaaraha soomaaliya la ogeysiiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka la ogeysiiyey wasiirka qorshaynta qorshaha iyo iskaashiga caalamiga waxaa lagu caddaynayaa mowqifka dowlad goboleedka jubbaland oo ku saabsan qorshaha horumarinta qaranka dowlad goboleedka jubbaland markay si qoto dheer ugu fiirsatay ka baaraan degtay wakiiladii ugu qaybgeli jiray shirkaasna ay ribood ama warbixinno kala gedisan oo fara badan ka keeneen waxay go'aansatay inay qorshaha ka mid ahayn sababo fara badan oo ay ugu weyn tahay sababta qiyaasta dadka laga sameeyey reer jubbaland reer jubbaland gobolka jubbada hoose jubbada dhexe iyo gobolka gedo waa gobollada soomaaliya ugu dadka badan qiyaasihii ugu dambeeyey sagaashameeyadii la sameeyeyna saddex milyan boqol iyo lixdan kun iyo ka badan bay ahayd sida marka qorshaha qaranka taybolkaan ku aragnay arrin la yaab leh bay nagu noqotay markay soo qoreen hal milyan iyo saddex boqol iyo lixdan kun iyo jajab qodobka iyo qodobo kaloo fara badan oo aan ka turjumaynin baahida reer jubbaland markaan ogaanay waxaanu caddaynay oo shir golaha wasiiradaanu ku qaadannay madaxweynahana uu wareegto ka soo saaray inaannu qorshahaas ka mid ahayn daawud cismaan alkhasaala raadiyaha warsan magaalada kismaayo meel warkaasi ku kooyaha idaacadda warsan ee magaalada baydhabo tirada la taliyaalka shisheeye ee caawiya ciidamada iraaq ee ku dagaalamo moosul iyo lamalaabi iyo culeys yaha wajaha ciidamada iraaq la taliyaalkan weybaa ku jeedan wadanka maraykanka iyo dalal kale oo ku mid ee xulafada uuse maraykanka hogaamiyahaya siduuse sheegay afhayeen hadale militariga maraykanka tirada la taliyaalka iyo hadda lama laabi weybayo deerayaan afar booli qonton tallaabadan iyo weybaye hakabeeg maase bilowka wejiga cusub ee weerarka lafadahay intii magaalada sbiin ee weli kaheersanyan gacanta kooxdan labadi dowladda islaamiga reedland ku qobsow markii uuse bilaawday gulufka militari dalka iraaq bili oktoobar ee sanadkii hore weybaa la saadaaliyahaya intii kooxdan labadii dowladda islaamiga lagu saaro doona magaaladaas moosil bilowga sanadka cusub balse tambadelshe howlgalkiiyo bilii diseembar hakadgaliye ciidamada iraaq weybaya nagadenahan oo ka godoonsan magaalada weyban iyo hadeerena adeere ee khasaaro weyn hadda wayba la filahaya intii arrintan walku bedel howlgalsha ku dhanka hayan kooxda lamagabati dowladda islaamka aan ka dambeyntiina xubno sarsare u ku tirsan xisbiga dimuqraadiga iyo weybayo wacadka mareyna antiyo si xoogan goorseeda doonaan dadaalada maamulka helka la wareegahaya donald trump uuse ka fadahay intuu sameeylan ku saara adeega caafimaad ee obama car ee uuse madaxweyne obama andeji daryeelka caafimaad dalkaasa ku-xigeenka madaxweynaga la dooraday donald trump yee marsii horeyti sheegay intii haraanka barnaamijkaas la kegamo uuse bilowda doona maalinta koowaad ee uuse xafiiska fadheedow donald trump warkii isinkula dareertan dhugunsidayaal hamiinimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo daninkaga warkan aana shuur ismaaciil axmed isin la dareer siyaasi saalaana farsameeyay dhugunsadayaal inta warkan kan lamid ereedan ku kulmaan oy basiinku tabaanay sidaasi oo nabadgelyo